bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilh rb العaalمين slى اllه وslm عlى nabiyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالlah الbخariي raximh اllah taعaalى bab almuتashaبc bma lam yanl midka isku dharjinaayo wax uunan gaarin ounan helin wamaa yunhaa iyo waxaa la reebaayo min iftikaari darati oo ah naagta naagta kale lala qabo faankeeda oo wax aan ninkeedii siinin inay ta kale ugu faanto qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin huwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can hishaami can faatimata can asmaءa can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala waxadaanii mxamed bnu اlmuhanى huwa abu muusa الzamin qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can hishaami qaala xadahatnii faatimatu can asmaءa ana اmraأaة qaalat naag ayaa waxay tihi yaa rasuula اllah ina lii waxaan leeyahay daratan minyaro haween yacnii yaa layla qabaa fahal calaya junaaxun wax dembiga korkayga ma yahay in tashabbactu haddaan isku dharjiyo min sawjii ninkayga xaggiisa hayra aladii kii waxaan ahayn yucdinii uu isiinayo yacnii waxa uu isiiyo waxaan ahayn inaan isku muujiyo inaan haysto oo ninkayga waxaasuu isiiyaayo kaasuu isiiyaayo kaasuu isiiyaa runna aynan ahayn faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi almutashabbicu bimaa lam yucطa almutashabbicu midka isku dharjinaayo bimaa lam yucطa wax aan la siinin ka laabisi thawbay zuurin labo maro oo been ah mid labisan oo kale ayuu la mid yahay ayb yacnii ka isku qurxinaayo oo isku dharjinayo wuxuunan haysanin wuxuu la mid yahay qof laba maro oo been ah labisan alimaamu alkhaaabi waxa uu yidhi athawbu mahalun marada waa lagu mahmaahay waa mahmaah wa macnaahu annahu saaxibu zuurin wa kadib ka laabisi thawbay zuurin waxaa laga wadaa waa nin been ku dheehan waa qof yacnii been u saaxiiba oo been sheegayo been low ah waay macnuhu marka sidaas ka laabisi thawbay zuurin athawbu mahalun wamacnaahu annahu saaxibu zuurin wakadib kamaa yuqaalu liman wusifa bilbaraa'ati min aladnaas qofku haddii wasakh iyo ceeb iyo marka uu qofka ka dahiran yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa fulaanun daahiru thawb qofkaasi waa qof maradiisu ay nadiif tahay macnaha marka thawbku waa maal af soomaaliga laftirkiisa hebel maradiisa u cad ayaa la yidhaha soo maahan hebel maradiisa waa u caddahay yacni ceeb waa ka nadiif waayo macnaheeda waa sidii oo kale midaana ayb wa qaala abu saciid adariir almuraadu bihi ana shaahida الzuuri qad yastaciiru thawbayni yatajamalu bihimaa liyuuhima annahu maqbuulu shahaada wuxuu leeyahay carabta nin markuu markhaati beena inuu furo uu rabo wuxuu soo gashanaa laba maro oo qurux badan nin akhyaara si loogu maleeyo markaasuu qadiyadda horteeda intuu imaado meesha lagu haayo ayuu markhaati furayaa dharkiisa iyo marka la arko waa nin akhyaaru u egyaho waa layska aqbalaa marka waa nin been usoo dhar dhigtay macnuhu saasua markaayb beentiiba usoo dhar dhigtayoo dhar kaluu soo qaatay ou dadka ku qaldaayo ayb nucaym ibnu xamaad shaykhu lbukhaari macnahaas waa laga soo wariyey oo wuxuu yidhi kaana yakuunu fi lxayi alrajulu lahu hay-atun wa shaaratun faida اxtiija ilaa shahaadati zuur labisa thawbayhi ninka dharka fiican iyo hay-ada wanaagsan lagu yaqaano ayuu laba mara ka soo qaadanaa ninku markuu inuu markhaati beena uu furo ou rabo markaasuu sidaas yeelaa oo waxaa la yidhaha markaas amdaahu bithawbayhi markhaatidii beenta ahayd labadiisa maro ayuu ku socodsiiyey labada maro yacnii quruxdooda ayuu ku socodsiiyey waay ayb maxaa loo taniyeeyey haddana kalaabisi thawbey maxaa loo yidhi waxaa la yidhi laba meel ayuu ka been sheegayaa dhinac waxay tahay nafsadiisa ayuu ku been sheegaa wax uunan qaadanin ayuu sheeganayaa dhinac kalena keyrkiis ayuu ka been abuuranayo wax aan la siinin ayuu leeyahay hebela isiiyey hebelkii beenuu ka sheegay isagana beenuu iska sheegay oo waxba ma haysto waxaa loogu marka xadiidkan waxaa loo soo qaataa qof walbo oo isa siiyo wuxuunan ahayn ninka mudaliskaa markuu xadiidka warinayo wuxuu iska dhigayaa inuu hebel ka maqlay mana ka maqlin can iyo qaala ayuu isticmaalayaa lafdi muhim ah markaasaa waxaa la yidhi salafka qaarkood waxay dhihi jireen qofka tadliiskay markay ka hadlaayaan tadliisku waa xaaraamay dhihi jireen almutashabicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuurin xadiidkanoo kale u keeni jireen ayb marka naagtu uma bannaana inay marka ninkeeda wax uunan siinin oo beena intay sheegto tii kale inay xerada uga bixiso ay ugu faanto ayb mucaamalada marka saxda ah ma ka mid aha baabu lhayrati qiiradii ama masayrkii caddayntiisii u baab yahay wa qaala waraadun waraad waa kaatibu lmugiira can اlmugiirati qaala sacdu bnu cubaadah waxa uu yidhi low ra'aytu haddaan arki lahaa rajula nin maca mra'atii naagtayda isaga oo la jiro la darabtuhu bisayf seef ayaan ku dhufan lahaa hayra musfixin anoon ballar ballar ugu dhufanaynin seeftu laba af ay leedahay soo maaha laba af ayay dhinacyada ka leedahay saan qofku marka marku rabo inuu wax dilo afka ayuu isticmaalaa marka uu rabo inuu qofka uunan dilin ou canaantana ballaar ballaaro ugu dhufanayaan ayb marka hayra musfixin hayra musafixinna waa la dabdiyey macnaheedu marka waxay tahay anoon ballaar ballaar ugu dhufanaynin afka ugaga dhufanaayo ayb meesha ay afka ka leedahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi atacjabuuna min hayrati sacdin sacad masayrkiisa iyo qiiradiisa miyaad la yaabaysaan la'ana aniga ayaa akyaru minhu isaga ka qiiro badan oo ka masayr badan wallaahu allana akyaru minii aniga waa iga qiiro badan yahay oo alle addoonkiisii oo samaynayo xumaan wuu ka qiiroonaya alle allah markaa naga dhan naga qiiro badan ayb hayrada allana de qofku markuu fawaaxish la imaado addoonkii alla waa ka qiiroodaa ayb tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan waana isdaboolayaan ayb hayradu marka labay u qaybsantaa hayra maxmuuda iyo hayra madmuuma mid la ammaanay iyo mid aan la jeclayn midda la ammaanay waxay tahay qofka ehelkiisa inuunan xumaan uga raalli noqonin wax xaqiiqaa markuu arko inuunan raalli uga noqonin midda madmuumada ana waxa ay tahay reerkiioo toosan qofkiioo toosan inuu intuu wax baarbaaro meel dheer wax ka raarraadiyo ayb oo uu yidhaahdo mar allaale marka uu meel saa markuu guriga uga dhaqaaqaba inuu isagu markaa tuhun iyo wax daran inuu isgeliyo waa hayra madmuuma iyadoon waxba la haynin ayb macnaheedu marka sidaas naagta laftirkeedu marka qiiro iyo masayr waa qaadi karaa laba nooc waayo iyadana mid jibilli ah oo iyada ku abuuran oo markii lala guursadoo kale ka imaado midna waxa uu yahay iyada ninkeedii oo xumaan iyo saqajaannimo samaynayo inay ka qiirooto waa sax midkaas dambe ayb kan horena waa jibilli waa lagu abuuray iyada haddii aynan xad gudbin laa ba'sa qaala xadaanaa cumar bnu xafsin wa huwa cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa abi qaala xadaana alacmash can shaqiiqin wahuwa abu waa'il shaqiiq bnu salma can cabdillaahi can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal maa min axadi qof ma jiro agyaru min allahi alla ka qiiro badan min ajli daalika kaagaas darteed inuu qiirada baday uu badan yahay darteed ayaa xarama alfawaaxisha fawaaxishta uu u reebay wamaa axadun qof ma jiro axabba ilayhi alla loogaga jacayl badan yahay almadxu ammaanta min allaahi alla looga jacayl badan yahay ma jiro yacnii qof ammaanta alla ka jecel ma jiro oo alle ilaa ammaanuu jecel yahay ayb maxaa yeele ahalo u yahay ammaan fawaaxishta iyo xumidana wuu ka qiiro badan wuu ka qiiroodaa ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can hishaamin can abiihi can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal yaa ummata muxamed maa axadu agyara min allahi xad ma jiro alla ka qiiro badan an yazniya cabduhu addoonkiisa inuu zinaysto ow amatuhu ama addoontiisa ay zinaysato aw amatuhu tasnii ama addoontiisa zinaysanayso yaa ummata muxamed low taclamuuna maa aclamu waxa aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilan waxyar ayaad qosli lahaydeen wala bakaytum kahiiran in badanna waad ooy lahaydeen qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabuudakiyu qaala xadaanaa hamaamu can yaxyaa can abi salama ana curwata bna الzubayr xadaahu can umihi asmaaءa wahiya asmaaء bintu abi bakr annahaa samicad rasuula اllahi sal ly slm yaquul nebigoo dhahayay maqashay laa shayءa agyaru min allah shay ma jiro alla ka qiiro badan wacan yaxyaa ana abaa salamata xadaahu ana abaa hurayrata xadaahu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم waa xadiidkii hadda ee kan soo socdo qaala xadaثna أbو نuعaym wهuوa الفضل بن دukayn qaala xadaثna شhaybاn عن يحyىa عن أbي سلمة أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاal إن اllaha yغاar alla waa masayraa wgayrat اllaahi alla qiiradiisana an yaأtiya almu'minu mu'minku inuu la yimaado waayo maa xarama allaahu wuxuu alla ka xarimay qaala xadaanaa maxmuudu wahuwa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaanaa hishaamu qaala ahbaranii abi can asmaaءa binti abi bakrin radia allahu canhuma qaalat tasawajanii zubayru zubayr ayaa i guursaday wamaa lahu fi lardi min maal isagoo dhulka wax maala aan ku lahayn walaa mamluukin addoon isagoon lahayn walaa shay-in shay isagoon lahayn gayra naadixin owr ama rati dhaan aan ku samaysanna maahane wagayra farasihi iyo faraskiisa waxaan ahayn hal faras iyo hal rati fa kuntu waxaan ahaa aclifu farasahu faraskiisa inaan calfinayo oo faraska ayaan cunto sii jiray wa astaqi lmaa'a biyahana waa soo dhaami jiray wa akhrizu waxaan toli jiray garbahu wadaantiisa wa acjinu cajiinkana waa samey jiray waa cajiini jiray oo yacnii wadaanta iyo hadday go-doo kale iyo waa tixi jiray oo waa toli jiray walam akun ma aanan ahayn uxsinu inaan hagaajinayo oon aada u aqaano akhbizu inaan muufeeyo wa kaana yakhbizu jaaraatun lii min alansaar gabdho dariskayga ahaayo ansaar ah ayaa muufayn jiray muufada tan cajiinka sameeyo ayay iyaga dubi jireen wa kunna waxay ahaayeen iyaguna niswata sidqin naago run badan oo aada u wanaagsan daacad ah wa kuntu waxaan ahaa anqulu nawaa laftimireedka ayaan guri jiray min ardi zubayri zubayr dhulkiisa ayaan ka guri jiray allatii aqdacahu rasuulu llahi sal l l slama nebigu uu u gooyey calaa ra'sii madaxayga ayaan dembiilaha ku qaadi jiray laftimireedka dembiilaha laga buuxiyo ayaan rari jiray qaadi jiray ayb waxaa laga qaadanayaa marka intaan naagtu guriga shaqadiisa inay qabato inay waajib ku tahay aad daahir uguma aha culamada qaar baa u keensadaan xadiidkan iyo kii faatima oo nebiga markay u timid oo ay tiri khaadim isii farahayga waa aragtaayo shiidka sida uu u galay waa kii nebiga sala allahu calayh waali wasalam adkaarta wax ka baray oo adkaarta baray nebiga sal ll ly slam ayb marka wuxuu leeyahay qad wa qad waay marka sidanna waa laga yaabaa sidanna waa waa dhici kartaa inay laga qaadan karo inaan laga qaadan karinna waa suuragal waayahay wamacahu nafaru ayb wa hiya minii dhulkaas nebigu zubayr u gooyeyna meesha aan deganahay waxay u jirtay calaa huluhayi farsakhin farsakh saddex marka loo qeybiyo labadiis meel fa ji'tu yowman maalin ayaan imid wannawaa calaa ra'sii iyadoo laftimireedka uu madaxa ii saaran yahay dembiisha falaqiitu rasuula اllahi sal ll l slam nebigaan arkay wa macahu nafaru min alansaar iyadoo ay la joogaan ansaarta dad ka mida fadacaanii waa ii yeeray nebiga uma qaala waxa uu yidhi ik ik marka ik ik waxaa weeyaan sowt geela ama yacni ratiga marka la tu-inayo la fariisinayo la dhaho yacni ik ik marka faraska yani geela ay tu-inayaan ay fariisinayaan ayaa erey la isticmaalo waay soomaaliya maxaa isticmaalaan yah tu tu taasoo kale waa marka liyaxmilanii si uu iigu qaado kalfahu gadaashiisa marka u arkay iyadoo culayskan wada ayaa nebiga uu fariisiyey hashiisii inay soo raacdo isaga marka fastaxyeytu waa ka xishooday an asiira maca arijaal ragga inaan la socdo yani aniga keligay inaan intaasoo raga la socdo waa ka sariigtay bay tiri wadakartu azubayra wahayratahu waxaa kaloon xasuustay zubayr bnu alcawaam iyo masayrkiisa kayradiisa taana waa gartay dee nebiga isaga ka masayri maayee dee nebiga mana mana guursan karaba sababtoo ah caa-ishow qabaa oo iyada la dhalataye laakiin dadkaas kale iyo nimankaas ay ku dhex jirayso iyo ama laga yaaba inay intay wax ka faydmaan ay arkaayaan korkeeda iyo waxyaabahaas buu diidaa nacam ayb wa kaana zubayr wuxuu ahaa akyara annaas dad midka ugu qiiro badan facarafa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wou gartay annii qad istaxyaytu inaan xishooday famadaa waa iska tegey marka nebiga tawaaduciisa iyo soo dadka u fahmaayey iyo na waa ku tusaysaa faji'tu zubayra zubayr baan u imid faqultu waxaan idhi laqiyanii rasuulu llahi sal l slama wacalaa ra'si nawaa wamacahu nafaru min asxaabih nebigaa ila kulmay iyadoo madax ay ii saaran tahay laftimireedkii dembiishiisii asxaabtiisana way la socdeen fa anaakha hashiisii ayuu ii fariisiiyey liarkaba si aan u fuulo oon u koro fastaxyaytu minhu waa ka xishooday wa caraftu hayrataka qiiradaadana waa gartay fa qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la xamluki nawaa xambaaridda aad xambaarsan tahay laftimireedkan dembiishaan aada waddo yaa kaana ashadda calaya anay igaga darnaan badan min rukuubika macahu la fuulitaanka aada nebiga la fuusho hasha yacnii inaad hashaa la raacdo iyo adigoo sidaana inuu ku arko sidaana ii daran aniga yacni waxaa lays leeyahay war aawo zubayr isaga maa waxaan qaado waxaan culayskan mau ka qaadaa lays leeyahay middaas baaba aniga iga ceeb badanuu leeyahay yb isaguna de marka shaqo kuma daynine waxuu ku mashquulsanaayay jihaad iyo howlo kale zubayr marka nin aad u jihaad badanoo nebiga garabkiisa un mar walba taagan ama meel loo diro muhiimaadka waaweyn inuu nebiga u diro ayuu ahaa shaqadaasuu ku maqnaa maahane nin maaha naagtiina ay raran tahay asagiina meel iska jiifa maaha sida dadka qaar oo kale ay yeelaan macnaha sidaas markaa sidaasuu ku yidhi qaalat xataa arsala ilaya abu bakrin bacda dalika bikhaadimin qisadaa markay dhacday kadib abu bakar wuxuu ii soo diray qof ii shaqeeyo takfiinii iga kaafiso siyaasata alfaras faraska layliintiisa fakaأnamaa actaqanii abu bakar waxaad moodaa inuu xoreeyeybayb shaqadii yaa ku badan marka waxay leedahay kaanamaa inuu xoreeyey baad moodaaba ayb waalidku marka inuu ilmaha ilmihiisa u naxariisto yaa laga qaadanaa haddii culays iyo uu haysto inuu culayska ka fudaydiyo oo uu ka qaado khaadim buu usoo diray u shaqeeyo oo shaqadaa ka qabto ayb tarjamada marka kayrada ayay ku saabsan tahay ayb ayb qaala xadaanaa caliyu wahuwa caliy bnu cabdillaahi almadiniy qaala xadaanaa bnu culaya wahuwa ismaaciil bnu ibraahima bni miqsam ibnu culaya uu ku caanbaxay hooyadiisaa la dhihi jiray waana ka xanaaqi jiray laakiin la garan maayo isxaaq ismaaciil ibnu ibraahim haddii la yidhaha aada ma loo fahmayo litamyiiz ayay ibnu culaya u dhihi jireen aynay ku dhibaan maynan u dhihi jirin ayb can xumaydin can anasi qaal kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama cinda bacdi nisaa'ihi nebiga wuxuu joogay naagihiisa qaar ka mida agtooda faarsalat ixdaa ummahaati اlmu'miniin xaasaskii nebiga mid ka mida waxay soo dirtay bisaxfatin xeero fiiha طacaamun cunto ay ku jiraan naagihii nebiga naag ka mida ayaa xeero cunto ay ku jirto ayay usoo direen oo orodoo nin qof bay usoo dhiibto nebiga u geebay tiri fadarabat ilati الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama fii beytiha midii nebiga uu gurigeeda joogay ayaa waxay ku dhufatay yada alkhaadimi ninkii alaabta waday qaadimka ahaa gacantiisa ayay dhufatay ay wax ku dhufatay fasaqadat isaxfatu xeeradii waa dhacday fanfalaqad waa kala jabtay yacni tii kale ayaa soo dhiibtay midii gurigeeda uu joogay ayaa arrinkaas dhibsatay waa ka masayrtay kii waday ayay gacanta ku filiqday ku dhufatay wayna jabtay xeeradii fajamaca الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama filaqa الsaxfati nebiga wuxuu isku soo ururiyey xeeradii jajabkeedii labadii qaybood ay u kala dhacday ayuu isku soo ururiyey uma jacala wuxuu gudagalay yajmacu fiiha طacaama inuu cuntadii ku shubo ku ururiyo alladii kaana fi saxfati xeerada awal ku jiray wayaquulu nebiguna inuu dhahayo ayuu gudagalay uu bilaabay gaarat ummukum hooyadiin waa masayrtay anna hooyo way tahay oo de nebiga xaasaskiisa waa ummahaatu lmu'miniin markaa nebiga wuxuu yihi hooyadiin waa masayrtay un wax kale ma jiraan ayb uma xabasa alkhaadima ninkii alaabta loo soo dhiibay ayuu sugiidi celiyey xataa utiya bisaxfatin ilaa xeero loo keenay min cindi alatii huwa fii beytiha midii gurigeeda uu joogay ayaa xeeradeedii la keenay fadafaca asaxfata asaxiixata xeeradii marka fiicnayd ayuu dhiibay oo ninkii wuxuu u dhiibay qaadimka ila alatii tii xaggeeda ayuuna u dhiibay kusirat saxfatuhaa xeeradeeda laga jebiyey wa amsaka almaksuurata xeeradii jabnaydna nebiga waa celiyey fii beyti alatii kasarad midii jebisay gurigeeda ayuu dhigay bacdi riwaayaat waxay leeyihiin inaa-un biinaa-in wa طacaamun biطacaam waxaa laga qaataa marka tadmiinka qofku hadduu wax jebiyo asagaa damaanayo wixii uu jebiyey waa laga rabaa ayb shayga marka haddii uu yacni mithli yahayna mithliga ayuu bixinayaa hadduu mutaqawim yahayna qiimihii ayuu bixinayaa maadaama ay jebisay middan wax jebisay xeeradii ay lahaydaa laga qaaday tii kalea la siiyey leanna iyadaa iyadaa fal geysatay waayahay ayb xadiidka marka meeshaas haarat ummukum hooyadiin waa masayrtaydaas marka haarat ummukum macnaha ugu badan saas waay wuxuu u jeedaa nebiga midii uu gurigeeda joogay bacdi shuraax waxay yidhaahdeen haarat ummukum waxaa loo jeedaa ey ummu yacni ismaaciil e ummu ummu isxaaq yani saara nabiyullaahi ibraahim markii hore saarow qabay waa tii haajar loo keenay haajar waa tii ismaaciil ay u dhashay saara marka iyadaa u hibaysay ibraahim waana ka masayrtay ayb marka haarat ummukum hooyadii naas yaa masayrtay ayaa laga wadaa laakiin macnahaas waa baciid leanna dadkii uu nebiga la hadlaya carabay ahaayeen carabna ismaaciilay ku abtirsadaan ayb marka haajarna ma aynan masayrin ee waxaa masayray waa ummu isxaaq oo saaro ahayd ayb xoogaa macno hariib ah waa macnahaas qala xadaanaa mxamed bnu abi bakrin اlmuqadamiyu qala xadaanaa muctamiru can cubayd اllaahi can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal dakltu اljannata jannadaan galay oo wataytu اljannata ama jannadaan imid faabsartu qasran daar ayaan arkay faqultu liman haada yaa iskale baan iri daartaan qaaluu licumara bni اlkhaaab cumar baa iska leh faaradtu waxaan doonay an adkhulahu inaan galo falam yamnacnii igama celinin ilaa cilmii bikayratika igama celinin ilaa ogaal aan ogahay adiga keyradaada iyo masayrkaaga ma ahani qaala cumar bnu اlkhaaab cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah biabii anta wa ummii yaa nabiy allah aw calayka aqaar adi miyaan kaa masayrayayo yani kaama masayraya adiga qال xdثnا cbdاn whو cbdاللh بن cbdالرحmن أbو ثmاn cbdاللh بن cثmاn أbو cبdالرحmن الmrwزي qال أخبرnا cبdاللahi hو بن المبارك عن يuنس عن الزهري qال أخبرnي بن المسyب عن أbي هريرةa qاaل بynma نحن عnda رasuuلi الlahi صلى اه عل سلم جuلوس xili aan nbiga agtiisa fadhino faqاala rasuul الlahi صلى اه عل سلم nbigu wuxuu yihi بynma أna naaئm rأytnii في الجنة xilli aan hurdaaye waxaan ku riyooday anoo jannadii ku jiro fa ida imra'atun waaba naag tatawada-u inay weysaysanayso ilaa jaanibi qasrin qasri dhinaciisa dayib ama ay isqurxinayso labadaa macnaba faqultu waxaan idhi liman haadaa yaa iskale kan qaala haadaa licumar fadakartu hayratahu ayaan xusuustay fawallaytu mudbiran waa iska tegey fabakaa cumaru cumar waa ooyey wahuwa fi lmajlisi isagoo majliska fadhiyo uma qaala wacalayka yaa rasuula allahi aqaar adiga miyaan kaa masaynayaa baabu hayrati الnisaa'i wa wajdihinna naagaha masayrkooda iyo dareenkooda caddayntiisiibu u baab yahay ayb wawajdihinna caradooda waay waxa ay dareemayaan oo carada ahna ayb bukhaari marka xukunkan ma jasminin waa xaaraan ma bannaana waa bannaan yahay midna ma dhihin maxaa yeele axwaashiisaa kala duwan masayrkaas ashkhaastaa ku kala duwan ayb haddii laakiin inta caadiga ou dhaafo ee markaas de qalad buu noqonayaa bimujarad hayrada naaguhu waa isaga abuuran tahay qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu qaala xadaanaa usaama abu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu igu yidhi inii la aclamu waxaan ogahay idaa kunti canii raadiyatan caaishuu ku dhahaya marka aada raalliga iga tahay waa ku aqaanaa buu yidhi waidaa kunti iyo marka aad tahay calaya korkayga qadbaa mid caro yacnii caraysan qaalat faqultu waxaan idhi min ayna tacrifu dalika xakeed ka garanaysaa rasuul allow faqaala waxau yidhi amaa idaa kunti haddaad tahay raadiyatan cannii mid xaggayga raalliyad ka ah fa innaka taquuliin waxaad leedahay markaad dhaaranayso laa warabbi muxamed laa warabbi moxamed ayaa dhahaysaa waidaa kunti qadbaa haddaad caraysan tahayna qulti waxaa leedahay laa warabbi ibraahim xaggaas baa aadaysaa markaasna qaalat waxay tihi qultu ajal haabay tihi waa saas wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah maa ahjuru ila smaka magacaaga inaan sheego un baan ka haajiraa ma ahane adiga kuma necbi wahay iyadana si hadal aad u macno dheeray ku hadashay markaan leeya laa warabbi ibraahiim waxoogaa carada ay hayso adiga kuma necbi wahay magacaaga un baan ka tegayaa bis ayb magacaaga un baan ka haajiraya una sheegaynin maahane nacayb ma kuu qabo shaksiyadaada adiga leanna qofka hadduu nebiga naco waaba waaba waaba ku gaaloobaaba ayb ayb qala xadaثnii axmed bnu abi rajاء qala xadaثna الnadru can hishaami qala akhbaranii abi can caaئiشhaةa anaha qaalat maa girtu calى اmraأaة naag kama masayrin lirasuuli اllaahi uguma aanan masayrin sal اه l slam kamaa girtu calىa khadiijata sidaan khadiijo uga masayray mana laysla qabina ka waran mana aynan is arag yani waan ka wadaa yani nebiga ma uunan isla qabin labadooda khadiija nebiga lamaba guursaninba waa ka dhimatay kadibay kuwan kala imaadeen ayb maxay uga masayrtay marka likahrati dikri rasuuli اllahi sal l slam iyaaha sheegsheegidda nebiga badnaanteeda darteed uu sheegsheego wa hanaa'ihi calayha iyo ammaanta ou ammaano korkeeda waqad uuxiya ilaa rasuuli اllahi sal ly slam nebiga waa loo waxyooday an yubashirahaa inuu ugu bishaareeyo khadiija bibeytin guri lahaa iyada ay leedahay fi ljannati jannada min qasabin jawharad la calool bixiyey ka samaysan ayb marka masayrka naagaha iyo meesha uu gaarsiin karo yani iyo dareenkooda labadaba xadiidku uu ka hadlayaa ayb baabu dabi الrajuli can ibnatihi fi اlgayrati wاlinsaaf baabu bayaani xukmi dabi الrajuli ninka inuu difaaco can ibnatihi gabadhiisa inuu difaaco fi lgayrati masayrka uu ku difaaco walinsaafi iyo in loo garsoor falo ayb ayb taas caddaynteediibuu u baab yahay yacnii aabbihii baa gabadhiisa masayrka dhexdiisa ku difaacayo taasuu raba marka inuu baabeeyo qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa qutaybatu bnu saciid abu rajaa albaglaaniyu ayb marka waxaa laga wadaa difaaciisu marka wuxuu ku dhacayaa ay fii dafci اlgayrati canha kiirada ayuu marka ka daf masayrku ka dafcinaa wa طalabi اlinsaafi lahaana waa u raadinaa ayb qaala xadaثanaa qutaybaةu qaala xadaثana اleyثu can ibni abi mulayka can اlmiswar bni makramata qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul nebigu dhahayaan maqlay buu yihi huwa cala lmimbar ina banii hishaami bni اlmugiira reer bani hishaam ibni اlmugiira ista'danuu way idin dalbadeen fii an yunkixuu ibnatahum fii an yunkixu ibnatahum gabadhooda inay u guuriyaan caliya bna abi aalib yani reer bani hishaam ibni اlmugiira yaa waxay idin dalbadeen in ay gabadhooda cali ku daraan ay u guuriyaan ayb marka gabadhanna waxaa dhalay abujahl la sheegaya ayb laakiin iyada muslimaday ahayd weliba islaamnimadeeda aada u fiican tahay cali bay marka inay gabadhan ku daraan ay dooneen marka faatima ayuu la guursanaa waayo macnaheeda falaa aadanu nebigu wuxuu yihi ma idmaayo uma laa aadanu ma idmaayo uma laa aadanu ma idmaayo ilaa an yuriida bnu abi aalib cali inuu rabo maahane an yuطalliqa bnatii gabadhayda inuu furo wa yunkixa bnatahum iyaga gabadhooda uu guursado riwaaya waxay leedahay yacni nebigu inuu yidhi aniga wax xalaala ma xarimaayo walaakin laa tajtamicu bintu nabiyin wa bintu caduwi illaahi fii beytin aniga shay xalaala ma xarimaayo yihi nebiga sal l l slam laakiin rasuul gabadhiisa iyo cadowgii ilaahay gabadhiisa guri ku kulmi maayaan yiri masaladu marka waxay u muuqataa khusuusiyo inay tahay marka oo ay xugun gaar u ah rasuulka inuu yahay inaan gabdhihiisa lala guursanin ama in la yidhaahdo gabdhihiisa inaynan la guursanin inaan lala guursanin dadka sidaas oo kalea gabdhahooda oo abujahal oo kale ayb markaa wuxuu yidhi wayunkixu bnata fainamaa hiya badcatu minii cilada waa tanaa faatima waa jirkayga qayb ka mida yuriibunii maa araabahaa wixii iyada dhibo ayaa aniga idhibaayo yuriibunii waxaa ishaki gelinayo idhibaayo maa araabahaa iyada waxa shaki geliyo wayu'diinii waxaa idhibaya maa aadaahaa wixii iyada dhibo ayb tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan ibnu xajarna waxa uu tilmaamay ayb wuxuu leeyahay laba macnoba in lagu xambaaro sababta loo xarimay cali inuu faatimo la guursado waxay tahay adiyada dhibka yacnii dhibaatada rasuulka ku imaanayso leanna hadday faadimo faatimo ay dhibtooto nebigii anaa dhibtoonayuu leeyahay oo yu-diinii maa aadaaha wixii iyada dhibanna waa idhibay dhibkeedu waa dhibkayga ee rasuulkana in dhib loola soo jeesto ma bannaana waa xaaraam adiyada rasuulku waa xaaraam bilitifaaq ayb macnahaasaana loo diiday laa uxarimu xalaalanna waa yihi nabiga sal ll ly slam hiya lahu xalaal low lam takun cindahu faatima macnaheedu waxay tahay waa u xalaal haddii faatima aynan la joogin isaga ayb oo wuxuu yidhi macnaha kalena wuxuu leeyahay cali inay u bannaan tahay gabadhaa inuu guursado wuu sheegay laakin manacahu nabiyu sal ll ly slam nebiga waa ka celiyay sabab ricaayatan likhaatiri faatima ilaalin uu ilaalinayo qalbiga faatima wa qabila huwa dalika imtihaalan liamri nabiyi sal ll ly slam calina waa aqbalay isagoo amarka nebiga yeelayo ayb waladii yadharu lii annahu laa yabcudu an yucadda fii khasaa'is الnabiy sal اl ly slam ibnu xajar marka wuxuu yihi waxaan fogeyn in arrintan lagu xambaaro nebiga inay khasaa'istiisa ay ka mid tahay gabdhihiisa inaan lala guursa karin ayb xadiidka marka fiqhi badan baa ku jiro waxaa ka mid ah taxriimu adaa man yata-ada الnabiyu sal ll ly slam bita'diihi nebiga qofka uu dhibaatadiisa uu ku dhibaatoonayo inaan la dhibin qofkaas lanna nebigaa ile ku dhibaatoonaya markaasuu ibnu xajar yidhi walaa shayءa acdamu fii idkhaali اlأdaa calayha man qatala walada min qatli waladiha walaa shaya acdamu fii idkhaali اlأdaa calayha min qatli waladiha yani cunugeeda in la dilo dhibka weyn oo ay dareemi lahayd ma jirto faatima walihaada curifa biاlistiqraa'i mucaajalatu man tacaaطىa dalika biاlcuquubati fi اdunyaa wاlcadaabu اlآakhirati ashaddu yani dadkii xuseen dilay shanigoodu waa darnaay leanna xuseen dilkiisa faatimo dhibuu ku yahay soo maaha waa wiilkeedii rasuulkana dhibbuu ku noqonayaa soo maha marka aa khatar marka dadkaasoo kale marka wuxuu yidhi waa loo soo dedejiyaa cuquubada adduunyadaa loogu soo dedejiyaa qabla alaakhira wayna dhacday sidaas oo dadkii xuseen dilay waxaa ka mid ahaa cubaydullaahi ibnu ziyaad ayaa ka mid ahaa weliba madaxa intuu soo qaatay ayuu madaxii sanka ayuu qul iyo ka gelgeliyey markaasuu yihi qurux badana yaa uga ekaansho badan awowgiis saas u dhahayay nacam markaasaa isagana waxaa ku dhacday markii dambe qolo ordayso oo uun dagaal ku soo qaaday oo la dagaashanayd ayaa intay laayeen ragu isaga ku jiray ayaa kuufo ayaa la safay masaajidka bannaankiisa ayaa meydkooda sidaas loo safay masaa timid weyn markaasay cubaydullaahi ibnu ziyaad sanka uga aruurtay wixii uu sameeyey oo kale lagu ciqaabay oo daran ayb wa fiihi xujatun liman yaquulu bisadi dariica xadiidka waxaa laga qaadanayaa uu daliil u yahay sadu dariica waxaa la yidhaha waxyaabaha intaynan dhicin waxa asbaabta u ah in layska ilaaliyo si nataa-ij xun aan loogu dhicin lanna nebiga dhibkiisu muxuu ka imaanaana in faadimo la dhibo iyadana dhibkeeda muxuu ku imaanaa in lala guursado taas in la joojiyo marka si aan adiye rasuulka aan loo gelin wa fiihi baqaa'u caari alaabaa'i fii acqaabihim xadiidka waxaa laga qaadanayaa xumaanta ay aabbayaalku qabaan ilmahooda dhibay ku tahay iyo ceeb hadda abujahal gabadhaan iyadoo gabarh muslimada oo qof fiican ah ayaa haddana waxaa la leeyahay bintu caduwillaahi isagaa dhibkaas u keeneen sabab marka qofku inuu noqdo qof fiican si ilmihiisa iyo dadka ka dambeeyo magac xumo ounan ugaga tegin wa fiihi baqaa'u caari alaabaa'i fii acqaabihim liqowlihi bintu caduwillaah ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yaqilu الrijaalu wayakfuru الnisaa raggu waa badanayaan waa yaraanayaan naaguhuna waa badanayaan waqaala abuu muusa can الnabiyi sal ا l slama watara الrajula اlwaaxida halka nin ayaad arkaysaa yatbacuhu arbacuuna niswatan afartan naagood ayaa raacayaan yaludna bihi isaga ayay magan gelayaan yani isagaay magan u noqonayan maxaa laga wadaa guur bay ka rabaan min qilati الrijaali ragga yaraantooda darteed wa kahrati الnisaa iyo naagaha badnaantooda darteed de nebigu waxa uu sheegayna waa waa muuqanayaan soo ma had naagaha iyo nimanka naagaha badan iyagaana hadda badanayayb qala xadaثna xfs bn cmr alxawdiyu qala xadaثna hisham can qataadaةa can anas radia اllahu canhu qaal lauxadiثanakm xadiiثa ayaan idin sheegayaa samictuhu min rasuuli اlahi sal ly slam aan ka maqlay laa yuxadiثkum bihi axadu gayrii qof aniga aan ahayn ounan idin sheegaynin anas marka dadkii ugu dambeeyey saxaabadoo dhinto ka mid ahaa samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina min ashraaqi الsaacati saacadda calaamadaheeda waxaa ka mida an yurfaca alcilmu cilmiga in la qaado cilmigana layska qaadi maayo asbaabtiisa ayaa lagu qaadaan dadka adduunye inay u yaacaan oo cilmigii wax barta dadka barana inay yaraadaan yani mucawiqaadkiisu inay bataan dadka dadka cilmiga ka caajis gelinaya inay bataan qofkii qiila waqaala un uu ku bedelo majliska cilmiga cilmigii dadkii baranaya hadday yaraadaan dadkii yacni akrinaya ay yaraadaan ama ay mashquulaan cilmi la-aana imaanaysa wayakhura aljahlu jahligu inuu bato wayakhura azinaa zinada ay badato wayakhura shurbu اlkhamri khamrada cabitaankeedana ay badato ayaa ka mida calaamaadka saacadda wayaqila rijaalu raggu ay yaraadaan wayakfura nisaau naaguhu ay bataan xataa yakuuna likhamsiina imra'atan ilaa konton naagood alqayimu lwaaxidu ninka u taagan hal nin uu yahay sidayna nimanka u yaryihiin marka konton buu guursanaa ma laga wado konton u taagan yahay guur keliya naagaha looguma taagnaado kuwa waa dhalay kuwa waa qabaa kuwa wuxuu u yahay kuwa mas-uuluu ka yahay wasi yacnii halkii konton naagood nin camala ku soo aadaya qaybo marka xadiidka ka mida kitaabuulcilmiyaan kusoo marnay qaybaha hore qaybo kalena kitaabuulfitan iyo meelahaasay ku imaan doonaan in dilku bato khamro cabku bataan zinada ay badatana waxaa u asal ah cilmigii oo yaraanayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yakhluwanna rajulun bimra'a nin naag iunan la khaali noqonin ilaa duu maxram ilaa qof maxrama inuu joogo maahan wadukuulu cala almagiibati midii laga maqnaaday u gelitaankeeda naagta laga maqan yahay in loo galo ayb ama wadukuulu cala almugiibati midii ninkeedu uu ka maqnaa ee ka maqnayd ninkeeda in loo galo miimka ma idin godaa ayb qال xdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna lyث عن يزيد بن أbي xبيب عن أbي الخyر وهو اليزني أbوالkhير اليزني عن cقبة بن عاmر أن رsuuل الlه صلى اه عل سلم qاal إyاakم والدخuل عlى النساء إyاakم waxaan idinkaga digayaa والدkuuلa ugelitaan calى النisaaءi naagaha loo galo naagaha guryahooda joogo in loo galo iyadoo nimanku ka maqan yihiin ama maxaarimteedu ay ka maqan tahay faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuula allah afa ra'ayta alxamwa dumaashiga ka warran yidhi alxamwu ama alaxmaa waxaa la yidhaahdaa aqaaribu zawj naag yacni ninka qaraabadiisa waxa ay u yihiin naagta ayaa axmaa la yidhaha dumaashigu dhinaca kale aqaaribu zawja naagta aqaaribteedana akhtaan ayaa la yidhaha akhtaan waa seediyaal kuwaas ayakuna ayb kulligoodna waxaa laysku dhahaa ashaar ashaar marka marka la yidhaha maxay noqoneena ashaar waa xidid xidid marka la yidhaha labada dhinacba waa galaa isaga ayb afara'ayta alxamwa qaala waxa uu yidhi alxamwu dumaashigu almowtu waa wax laga dhinto ayb waa arin musiibo waay ayaa laga wadaan ayb alxamwu lmowt ayb ayb qiila almuraadu ana alkhalwata biاlxamwi qad tuؤaddii ilaa halaaki اddiin dumaashigii oo lala farfadhiyo lala qaalin noqdo guriga lasoo geliyo qolka jiifka iyo kale halaag diin ayaa ka imaanayo saas waa lagu macneeyey macno kale waxaa la yidhi ayb inay kuwaas isla qalwoodaan tunazalu mansilata almowt waa geeri oo kale in laga wado carabtana shayga ay nacab tahay mowt ayay ku sifeeyaan shay uu nacab yahay marka inuu ka hadla rabo war waxaas waa mowd uu leeyahay hada almowt marka waa wax laga xumaado waay macnuuayb da qaraabadiia ku kala go-eyso dhibaato aada u xun baa ka imaanaysa ayb meeshaan marka daabitka maxramka ayuu ku sheegay tanbiih maxramu lmar'ati man xaruma calayhi nikaaxuhaa cala ta'biid hadda ka horna waa soo marnay iyadoo intan ka faahfaahsan yaa xasuusta meeshaan kusoo marnay maxramka daabit ayuu u sameeyey ibnu xajar meeshaan kusoo marnay aa xasuusta ya maya ya cumdat saalig maa kanan kusoo marnay kan hayman yatadakar kitaabu lxaj aan kusoo marnay kitaabu lxaj ayaan kusoo marnay isagoo daabit fiican u yaalay halkaana intii oo kale unbu uga hadlaa fiiriya qال xdثna علي بن cبداللahi qال xdثna سفyاn qال xdثna cمr عن أbي mعbd عن بن عabاs عن النبي صلى اه عل sلم qاal laa ykhlوna رجuل بامرأة إlا mعa dii mحrم faqاala rajul faqاala ya rasuul الlah faqاama rajuل nin baa kacay faqاala ya rasuul الlah امرأتيi khرجت xاajaة xaaskaygii waa baxday iyadoo xaj u socoto waktutibtu waxaa laygu qoray fii gaswati kada wa kada anigana dagaalkaas inaan ka qayb galo ayaa la ii bixiyey oo laigu qoray qaala nebigu wuxuu yidhi irjic laabo faxuja maca imra'atika naagtaada orodoo la xaji ayb intaad naagtaada dayici lahayd waa laga dhaafay jihaadkii orod bax raac iyada xajkii gee baabu maa yajuusu an yakhluwa arajulu bilmar'ati cinda annaas baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baabeeye yajuusu bannaan an yakluwa arajulu ninku inuu la qaalin noqdo bilmar'ati naagta cinda annaasi dadka agtooda tarjamada marka bukhaari midii hore khalwadii inay xaaraantahu tilmaamay meeshaanna hadday dad joogaan inay gaar u sheekaysan karaan ayuu sheegaa meeshaanna yacnii ashkhaastooda haddii loo jeedo laakiin warkooda aan la maqlaynin laa ba'sa dhib ma leh taas dadku xaajaad waa ka waa isaga baahan karaan ayb oo dadka kale inay maqlaan ou diidayo laakiin waa inaan qol iyo meel gaara iyo laysla gelin taas dhibay keenaysaa marka oo in shaydaankii uu soo sadexeeyo ayaa imaanaya xumaan meeshaas ay ka dhacdo laakiin dadkii oo joogo cinda annaas khalwada uu sameeyo khalwadaanna marka waa mid hadalka keliya oo waaye muuqaalka waa loo jeedaa dhib male midaas qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can hishaamin qala samictu anas bna maliki radia allahu canhu qaal jaءat imraأaة min alansaar naag ansaarta ka mida ila nabiy sal l slam u timid fakhalaa biha waa la khaali noqday gaar ayuu ula hadlay faqaala wallahi ina kuna la axabu الnaasi ilaya ansaar haddaad tihiin dad idinkaan idin jecelahay ayuu yidhi marka xadiidkan hadda i tarjamada say isu keenaan cinda annaas aaw hadda nebigu in dad agtiisa ay joogeen iyo in kale xadiidka ma sheegin laakiin caadatu lbukhaari maxay tahay haddii xadiidkan duruqdiisa qaar ka mida ay ku jirto macnahaas tarjamada ku keenaan bacdi duruqi اlxadiidna waxaa ku jirto fakhalaa biha fii bacdi اطuruqi aw fii bacdi اsikak dariiq mar haddii la yidhahdo dadaad jooga soo maaha cinda annaas waa iska tahay ayb meeshaas waa marka meesha tarjamada ay gelayso baabu maa yunhaa min dukuuli اlmutashabihiina bالnisaaءi calى اlmarأa waxaa la reebaayo oo ah nimanka naagaha isu ekaysiiyo inay usoo galaan calى اlmarأati naagta dadka marka naagaha nimanka naagaha u eg eg mukhanasiinna waa la yidhaahdaa kuwaas inay naagaha usoo galgalaan reebitaanka la reebaayo qال xdثna cثman بن أbي شhيبة qال xdثna cبdة عن هiشhاm بن cروة عن أbيه عن زaynب بنت أmi سلمة عن أmi سلمة أن النبy sl اه sلم kana cindahaa agteeda ayuu ahaa وفي الbeyti mkنث gurigana waxaa joogay nin naagaha ku tirsan oo naag iska yaal ah faqاla الmkنث لأخي أmi سلمة cabdاللahi بن أbي أmya bu wuxuu ku yidhi infataxa allaahu lakum daa'ifa alla hadduu daa'if idiin furo gadan berri adulluka cala bnati khaylaan waxaan ku tusayaa ibnu khaylaan gabadha khaylaan ou dhalay fa innahaa tuqbilu biarbacin wa tudbiru bihamaanin afar ayay kusoo jeesataa sideedna waa ku daba jeedisaa laalaabyada korkeeda ku yaalla ayuu tilmaamayaa afar laalaabay hore ku leedahay gadaalna sideed afar dhinacaan iyo afar dhinac kale ayb naagtii buu jirkeeda aad u tilmaamaa soo uma jeedin marka kan waxba ma oga ayaa layska leeyaha laakiin isagu wax badan buu fiirina faqaala nabiyu sal l slama nabigu wuxuu yihi laa yadkulana hada calaykum war kan yau idiin soo gelin iska jira naagihiisii wuxuu ku yidhi midkaan yaanu idiin soo gelin hadda mobilkan baa wax fasaadiyeyba ayb awal kaas inuu tilmaam bixiyaa laga baqaayay hadda meel walbaba halkan kamarada laha wareegayen naagihii marka iyagoon iska jirin ama guri joogto ama naaga iska faasiqaada yaa laga yaabaa marka inay ka duubaan iyadoo si isaga qaawan nimankiyaa la tusaa marka hiblaayo saanay u eg tahay feeri saqajaannimadaasa taalla marka aad u foolxun adduun marka gadaal unba u xumaanaa ogaawada berigii aan baalkan la haysanin iyo akhlaaqdu ay ka roonayd berigan waqtigan marka shaygan faa-iidana waa ku jirtaa dhib badanna waa ku jiraa ayb laakiin haddii waxaasoo kale maxkamad haddii la toosiyo waa yaraana dhibkaas laakiin ninka faasidka haddii uunan ka baqaynin awood khalaas waa waxuu rabo holleyna xadiidkan gaswatu daa'if kitaabu lmagaazi ayaan kusoo marnay baabu nadari اlmarأati ilى اlxabashi wa naxwihim min gayri riiba naagtu inay fiiriso xabashada cayaarayso iyadoon wax shaki iyo aan jirin qaala xadaثna isxaaq bnu ibrahim alxandaliyu can ciisa can اlawsaaciyi can الzuhriyi can curwata can caaئisha radia allahu canha qaalat ra-ytu الnabiya sal ا l slam yasturunii biridaa'ihi nabigaan arkaayo isagoo go-iisa igu asturaayo waana anduru ila alxabashati anna aan xabasho fiirinayo yalcabuuna fi lmasjidi masaajidka xaal ay ku ciyaarayaan iyagoo masaajidka ku ciyaarayo xataa akuuna ana aladii as'am ilaa aan aniga noqdo midkan midda noogtay faqduruu qadra aljaariyati alxadiidati sinni war qadariya qadarka ay leedahay gabadha da-da yar alxariisati cala allahwi ee ciyaarta iska jecel gabadha haday da- yartaa ciyaaray jeceshahay marka nebiga ciyaartaas xabashadu ay ciyaaraysa iyo intuu kor ugu qaaday ayuu fiiri yidhi xadiidkan meelo badanoo nagu soo maray tarjamada xadiidkuna waa iska waadix baabu khuruuji الnisaaءi lixawaa'ijihinna naaguhu inay danahooda u bixi karaan ayb qaala xadaثna farwaة bn abi اlmqrا qaala xadaثna cali bn musir can hishaami can abihi can caaئiشhaةa qaalat kharajat sawdaة bintu zamcata leylan ayay baxday habeen danteeday u baxday waa inay u bixi karta marka fara'aahaa cumaru ayaa arkay facarafahaa waa gartay faqaala inaki wallahi yaa sawdatu maa takhfayna calayna farajaca ma naga qarsoonay ma naga qarsoomaysid farajacat ila اnabiyi sal اl ly slama fadakarat dalika lahu wahuwa fii xujratii yatacashaa isagoo qolkayga ku jiro cashaynayay u sheegtay wayna fii yadihi lcarqan gacantiisana laf ay ugu jirto hilib ku yaallo faunzila calayhi waa lagu soo dejiyey korkiisa farufica canhu waa laga kor yeelo waa yani waxyigii wixii uu ku qaba jiray ee dhidid iyo ayaa daayey wahuwa yaquulu qad adina allahu lakuna an takhrujna lixawaa'ijikunna alla waa idiin idmay inaad u baxdaan danihiinna baabu isti'daani اlmar'ati zawjaha fi اlkhuruuji ila اlmasjidi wagayrihi naagta inay isti'daan dalbato idin dalbato ninkeeda ee ka idin dalbato inuu inay u baxdo masaajidka iyo wagayrihi غayrkiis masaajidka غayrkiis qaala xadaثna caliي بn cabdالlaahi qaala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyaynة qaala xadaثna الزhriyu can salimi can abihi can الnabiyi sal اه ly slam إida اstaأdanat imraأaة axadikum ilى اlmasjidi midkiin naagtiisa hadday ka idin dalbato masaajidka xaggiisa falaa yamnacha yuunan u diidin waa haddii laga aamin yahay fidno ayb haddii fidna aan laga aaminaynoo dhib uu jiro jidkiiba uusan fiicnayn waa ka celi karaa baabu maa yaxillu min addukuuli waannadari ila annisaa'i fi radaaci waxaa xalaasha ah ee gelid iyo fiirin naagaha nuugmada calaaqada qofka kulale ku saabsan maxaa bannaan fiirmada iyoiyoiyo ugelitaanka qaala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf huwa الtinisiyu qaala akhbarana malik can hishaam bni curwa can abiihi can caaئishaةa radia اllahu canha anaha qaalat jaءa camii min الradaacati waxaa yimid adeerkay nuugmada iigu adeer ah faاstaadana calaya faabaytu an aadana lahu waa u diiday inaan u idmo xatى asأla rasuula الlahi sal اه slm ilaa an nabiga weydiiyo fajaءa rasuulu اlahi sal اه slm fasaأltuhu can dalika waa su-aalay faqaala wuxuu yihi inahu camuki waa adeerkaa faأdanii lahu u idin qaalat faqultu yaa rasuula الlah inamaa ardacatni اlmarأaةu ninka ima nuujinine naagtaa inuujisay rasuul allow walam yurdacni rajulu ninka ima nuujinin qaalat faqaala rasuulu اlahi sal اه slm inahu camuki waa adeerkaa ninka naagta ku nuujisay ninka caanaheeda sababta u aabuu la dhashay falyalij calayki ha kuu soo galo qaalat caaishatu wadalika bacda an duriba calayna alxijaab waa markii xijaabka naloo yeelay oo nimanka iyo annaga markaan isla hadlayno in xijaab uu nagu dhex jiro markii nala amray kadib waay qaalat caaishatu yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaada intaa marka waa soo marnay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan laa tubaashir ilmar'atu lmar'ata naagta laa tubaashiru lmar'atu naagta lama baashirto almar'ata naag kale fatancatahaa lisawjihaa ninkeeda ay u sifayso markaa yani naag iyo naag inay intay isu yimaadaan ninkeedii markaa ay u tilmaanto iyo sida uu yahay iyo waxaas qaala xadaثna mxamed bnu yuusuf ayb qaala xadaثna sufyaan can mansuur can abi waa'il can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala الnabiyu sal ا ly slam laa tubaashiri اlmarأatu naagta yaynan la baashirin almarأata naagta fatancatahaa lisawjihaa ninkeeda ay u sifayso kaأnnahu yanduru ilayha sidii isagoo fiirinayoo kale yani naag bay la baashiree jirhkeeday arkaysaa waa isu jir bannaysanayaan labadii naagood mid baa marka ninkeeda u sheegaysa marka sidee u taallo sidii inuu arkaayo kalebaad moodeysaa marka qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaas qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa lacmash qaala xadaanii shaqiiqun qaala samictu cabdاllaahi qaala qaala الnabiyu sal ا l slm laa tubaashir اlmarأaةu اlmarأata fatancataha lizawjiha kaأnahu yanduru ilayha baabu qowli الrajuli laa atuufana اleylata calىa nisaa'i ninku inuu yidhaahdo caawa naagahaygo dhan ayaan marayaa kulligood qال xdثnي محmud qال xdثnا cبدالرزاq qال أخبرnا mcmر عن بن طاwوس عن أbيه عن أbي هريرةa qاal qاla سlayman بن dاwوd عlayهma السلاam laa aطuufana الleyلةa caawa waxaan ku wareegayaa jimaacayaa waa kinaayo bimiئaةi امرأaة bqل naag talidu kul امرأaة غulaama naag kastaa waxay dhalaysaa wiil yuqaatilu fii sabiili الlahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamaayo faqaala lahu lmalaku malagii baa wuxuu ku yidhi qul in shaa allah in shaa allah dheh falam yaqul ma dhihin wanasiya waana hilmaamay dheh buu islahaa lak waa iloobi waxbaa ka soo socda meesha fa adaafa bihinna waa ku wareegay walam talid minhunna ilaa mra'atun mana dhalin middoodna ilaa hal maahane nisfa insaanin tiina waxay dhashay qof nuskiis qof kaamila ma aynan dhalin xataa qaala الnabiyu sal ا ly slam low qaala in shaa allah hadduu dhehi lahaa lam yaxnad ma dhaar fureen wa kaana arja lixaajatihi xaajadiisana sidaasaa u rajo badnayd inuu ku helo xadiidkan waa soo marnay kitaabu اljihaad ayaan ku soo marnay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan waa iska dhammaynaynaa wax yaraa ka dhiman baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yatruqu ahlahu leylan idaa ataala alghaybata ehelkiisa kusoo guurayn maayo habeen idaa ataala hadduu dheereeyo alghaybata maqnaanshaha marka idaa ataala alghaybata maxaa baxayo hadduusan maqnaynbo saakuu guriga ka baxay waa soo hoyo rabaa caawa lix saac hadduu doono waa imaan karaa ninkaas leanna ninkan hadda nin maqnaasho lagu tabaayo ma aha laakiin ninka muddo safar ku maqnaa sanad lix bilood bil ee soo gelaayo habeen younan iska soo gelin sabab makhaafata an yatakhawanahum cabsi laga cabsanaayo inuu ku khiyaano xugminaayo naagta ow yaltamisa caharaatihim ama inuu raadinaayo dhacdhacooda naagta haddii loo soo galo xilli saqdhexe un iyadoo iska huruddo geb lagu soo kordhaho yani waxay is leedahay war ninkan ma wuxuu kuu maleeya inuu nin kula jiifo ninkan yacnii waa ku tuhmaa bay is leedahay si aynan saa u dhicin iyadana ay isku habayso qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa muxaaribu bnu dihaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana الnabiyu sal l slama yakrahu nebigu wuxuu nacaayey an yaأtiya arajulu ahlahu duruuqan ninka inuu ehelkiisa u yimaado isagoo soo guuraynayo qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa caasim bnu sulaymaan can الshacbiyi anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquul qaala rasuulu llahi sal l slam idaa ataala axadukum اlgaybata midkiin hadduu dheereeyo maqnaanshaha falaa yatruq ahlahu leylan ehelkiisa younan kusoo guuraynin habeennimo laakiin ka waran muddou maqnaay taleefona u soo diray waxaan kusoo aadanahay lix saacaan magaalada ka soo degayo yidhi waa og tahay iyada markaas caadi waayo marka cilladii ilaa waa la waayey markaan ninkii naagtii ma isdhehayso war ninkan amuu amuu kaa shakisan yahay isma dhehayso haddii ishabeyn ay tahayna de naagtii waa ishabeynaysaa ibnu xajar marka macnahaas waa sheegaan facalaa haada man aclama ahlahu biwusuulihi qofkii ehelkiisa ogeysiiyo inuu imaanayo waanahu yaqdamu fii waqti kada inuu soo gelayo maalan laa yatanaawaluhu hada nahyu berigaas hadda taleefon ma jirin laakiin ibnu xajar sidaanu marka u istimbaadeen waqad saraxa bidalika ibnu khuseymaaba caddeeyeyba oo tarjamo u sameeyey ayb ibnu cuthaymiinna wuu sheegaaba hadii ehelka waqtigan taleefon loo soo diro email haddii loo soo diro yakfi waxaas oo dhan ayb inay un ogaataa muhiiman ayb habeennimo waa la soo aadi karaa marka leanna xukunkii macquululmacnaa buu ahaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman baabu طalabi اlwaladi ilma in la raadiyo oo la dalbo ay u baab yahay caddaynteeda qaala xadaثanaa musadadu qaala can hushaymin can sayaarin can الshacbiyi can jaabirin qaal kuntu maca rasuuli اlahi sal ه ly slm fii gaswatin falamaa qafalnaa markaan soo laabannay tacajaltu calىa baciirin rati ayaan la soo degdegay qaطuufin oo socod gaabiyo gaabinayo falaxiqanii raakibun min khalfii raakib ayaa gadaasheeda iga soo haleelay faltafattu waa milicsaday faidaa ana birasuuli اllahi sal ly slam faqaala maa yucjiluka maxaa ku dedejinaayo qultu inii xadiidu cahdin bicursin mar dhowaan aroosay ehelkii baan u degdega qaala fabikran tasawajta am hayiban gabar mase garoob ayaad guursatay faqaala qultu waxaan idhi bal hayiban garoob qaala fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka gabar maxaa u guursan weyse aada la dheedheeshid iyadana kula dheedheesho qaala falamaa qadimnaa dahabnaa linadkhul markaan madiine galnay waxaan doonnay inaan galno faqaala amhiluu suga ayuu yidhi xataa tadkhuluu leylan ilaa aada habeen ka gashaan ay cishaa'an habeenka marka maxaa laga wadaa xilli cishaa fiid ah ayb xilli fiid ah ayb likay tamtashita ashacitatu midii basaasnayd si ay u shallaysato watastaxida almugiibatu tii ninkeeda ka maqnaydna oy muddo aanay is arkinna si ay timaha hoose iyo isaga xiirto oo isu habayso ciladii marka waa tanna halkan saasuu yidhi qaala waxadaanii اhiqatu anahu qaala fi hada اlxadiidi alkays alkaysa yaa jaabir yacnii cunuga cunuga dalab oo raadi cunug cunug yaa jaabir yani guurkaagan ilmo raadi ilmo wanaagsan yacni lwalad buu u jeedaa qaala xadaanaa mxamed bnu اlwaliid qaala xadaanaa mxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbaةu can sayaarin can الshacbiyi can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana nabiya sal l slama qaal idaa dakhalta leylan haddaad habeen gasho falaa tadkul calaa ahlika xataa tastaxida almugiibatu watamtashid ashacitatu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam facalayka bilkaysi اlkaysi yani waladka ogaawo waladka ogaawo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan tastaxidu اlmugiibatu watamtashid ashacita watamtashidu الshacitatu qال xdثnii yعquب بن إbrاhيم qال xdثnaa هuشhaym qال أخبرnaa سyاr عن الشhacbiي عن jاaبر بن cبداللahi qاal kuna mع النبي sl اه sلم في غزوة فلma qflna kuna qريبا min المdينة تacajلت عlى bacيiri lii qaطuuf falaxqnii raakب min khلفي fanaksa bacيirي waa qunjiyey بcنزة ul ayuu ku qunjiyey kanت maعahu fasaara bacيirي kaaxsn ma أnta rاaئn min الإبل wax aad aragto oo geel ah si uu u socdo sida ugu fiican u u socday faاltafatu faidaa ana birasuuli اllahi sal ly slam nebigan baa arkay faqultu yaa rasuula allah inii xadiidu cahdin bicursin qaala atasawajta qultu nacam qaala abikran am hayiban qaala qultu bal hayiban qaala fahallaa bikran tulaacibuha wa tulaacibuka qaala falama qadimna dahabna linadkhula faqaala amhiluu xtى tdkluu leyla ay cishaaءa likay tamtashid الshacitatu watastaxida اlmugiibatu xadiidkan kii hadda un weeyaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihina naagaha quruxdooda ma muujinayaan ilaa nimankooda un bay u muujinayaan qaala xadaثnaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaثnaa sufyaan can abi xaazimi qaal ikhtalafa annaasu dadku waxay isku khilaafeen biayi shayin duwiya jurxu rasuuli illahi sal ly slam nebiga dhaawiciisii uxud ka soo gaaray yowma uxudin waxaa lagu daaweeyey oo dhiigga looga joojiyey fasa'aluu sahla bna sacdin asaacidiy wa kaana min aakhiri man baqiya min asxaabi nabiyi sal l slam bilmadiina sahlna wuxuu ahaa dadkii ugu dambeeyey madiina ku baaqi noqdo asxaabta faqaala maa baqiya linnaasi axadun dadka ma uunan u harin qof aclamu bihi minii aniga igaga ogaal badan kaanat faatimatu calayha asalaam faatima waxay ahayd taksilu dama can wajhihi wejigiisay dhiigga ka dhaqaysay wa caliyun calina bilmaa'i ya'tii bilmaa'i biyaha ayuu la imaanaya calina calaa tursihi gaashaankiisa ayuu kusoo qaadayuu ku keenayey fa ukhida xasiirun caw ayaa la qaatay faxuriqa waa la gubay faxushiya bihi waa lagu cubay jurxuhu dhaawaciisaa lagu cubay dhiiggiina marka waa istaagay ayb ayb halkan wuxuu leeyahay waqad istashkala muqalطaay alاxtijaaja biqisaةi faaطima hadihi liأnnaha sadarat qabla اlxijaab waujiiba biana اtamasuka minha biاlistisxaaq wanuزulu اlaayaةi kana mutaraakiya can dalika waqad waqaca mطaabiqan ayb sidaanu marka keenay ayb marka halkan wuxuu le wاlgaradu minhu huna kownu faaطimata calayhi الsalaam baasharat dalika min abiha faaطima aabbaheed waa la baashirtay inay wixay meelaha ka saar saarto dhiiggii ka dhaqdo way la baashirtay fayudaabiqu اlaayata aayadda marka waa mudaabaqaynay walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihinna aw aabaa'ihina soo maha marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wاladiina lam yabluqu اlxulma minkum qaala xadaثna axmed bnu mxamed qaala akbarana cabdالlahi qaala akbarana sufyaan can cabdiraxman bni caabisin qaala samictu bna cabaas radia اllahu canهuma sa'lahu rajulu nin baa su-aalay shahidta maca rasuuli اlahi sal ly slam alciid nabiga ciidda ma la joogtay oo ma xaadirtay adxan aw fiطran ciiduladxaa ama fiطri qaala nacam haa buu yihi walowlaa makaanii minhu meesha aan u joogo oo qaraabada aan nahay haddaynan ahayn maa shahidtuhu ma aanan xaadireen yacnii min sigarihi qaala kharaja rasuulu llahi sal ly slama nebiga waa baxay fasallaa waa tukaday uma khadaba walam yadkur adaanan walaa iqaamatan ma sheegin uma ata nisaaa naagihiibuu u yimid fawacadahunna waa wacdiyey wadakarahunna waa waaniyey wa amarahunna bisadaqati buu amray fara'aytuhunna waxaan arkayey yahwiina ilaa aadaanihinna inay milicsanaayeen ay laacayeen dhagahooda iyo waxuluuqihinna iyo qoortooda yadfacna ilaa bilaal bilaal bay u dhiibaayeen dahabka uma irtafaca huwa wa bilaalun ilaa beytihi ayay u kor noqdeen ayb wاlmuraadu bayaanu xukmihim biاnisbati ila اdukhuuli calى الnisaai wa ru'yatihim iyahuna ilmaha yararkan qaangaarka ay naagaha inay arki karaan si halkaas waxyaabahaasu ka rabaa ayb xujadana waxay tahay ibnu cabaas baa arkay naagihii ibnu cabaasna markaas nin yar boo qaangaar aan ahayn buu ahaa meeshaasu ka rabaa marka baabu طacni الrajuli ibnatahu fi اlkhaasirati cinda alcitaaq ninka inuu gabadhiisa kelida ama sararta uu farta saa uga mudo ka qunjiyo marka uu canaananayo qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسuf qaala akbarana malik can cabdiلرaحman bn الqasim can abihi can caaئiشhaةa qaalat caatamanii abu bakrin abu bakr baa icanaantay wajacala wuxuu gudagalay yadcununii inuu iduraayo biyadihi gacantiisa oo igu duraayo fii khaasiratii sardhinacayga falaa ymnacunii ma iga celinaynin min الtaxaruki inaan dhaqaaqo ilaa makaanu rasuuli llahi sal l slam nebigu meeshuu jiifo maahane wa ra'suhu calaa fakidii nebiga madaxiisana wuxuu saarnaya bowdadeyda qisadan qisadii dheereyd oo tayamumka ku saabsanayd waay wabillahi towfiiq sala allahu wslama calaa nabiyina muxamed aakhiru kitaabi nikax